khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda dowlad goboleedka galmudug ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyey kadib markii qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka galmudug ay sheegeen in kalsoonidii ay kala laabteen madaxweynaha galmudug halka xildhibaano kale oo iyana kulmay ay waxba kama jiraan ku tilmaameen hadalka xildhibaanada ka soo yeeray isjiijiidka siyaasadeed ee ka dhex oogan madaxweyne xaaf madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo guddoonka baarlamaanka ayaa sababay kala qaybsanaanta xildhibaanada baarlamaanka galmudug hase ahaatee magaalada cadaado waxaa maanta gaaray qaar ka mid a xubnaha baarlamaanka labada aqal ee dowladda soomaaliya kuwa oo bilaabay kulamo dhinacyada laysugu soo dhoweynayo abshir maxamed axmed guddoomiye ku-xigeenka koowaad xubnaha aqalka sare ee soomaaliya oo hormuud u ahaa xubnihii cadaada u gaaray isu soo dhoweynta dhinacyada galmudug ayaa ka warramaya ujeedkooda waxaan nahay mudanayaal labada gole ka tirsan ee baarlamaanka federaalk soomaaliyeed ujeeddada socdaalkooduna uu yahay xasilinta qalalaasaha siyaasadeed ee ka soo ifbaxay hay-adaha dastuuriga ah ee galmudug waxaan runtii hoosta ka xariiqaynaa in ilaalinta sharciga iyo sarraynta dastuurka uu siiyey yegleelidda habdhismeedka iyo debidhiska dowladnimada soomaaliyeed oo ah dowladda federaalka soomaaliyeed taasoo ku salaysan hannaanka baahinta xukunka ee habka federaalka kaas ayaan hoosta ka xariiqaynaa cadaada oo xarun kumeel gaar u ah galmudug waxa ay la ciirciiraysaa khilaaf siyaasadeed oo ka dhashay hadalkii madaxweyne xaaf uu ku taageeray isbahaysiga sacuudiga uu hogaamiye ee ka dhanka ah waddanka qatar halka madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoonka baarlamaanka ah iyana sheegeen inay waafaqsan yihiin go-aankii dowladda dhexe ay ka qaadatay khilaafka khaliijka madaxweyne axmed ducaalo geelle xaaf muddo ka yar lix bilood kadib markii madaxweynihii asaga ka horreey iska casilay xilkii madaxweynaha cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo